antony blinken iyo cabdilfataax al burhaan ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo in si deg deg a loo soo afjaro colaadda suudaan loona suurtogeliyo in la gaarsiiyo gargaar bini-aadannimo oo aan la xanibin si loo yareeyo dhibaatada haysata dadka suudaan sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka labadan mas-uul ayaa khadka telefoonka ku wada hadlayay in ka badan soddon daqiiqo blinken ayaa ku baaqay dib u bilaabidda wadaxaajoodka madasha jidda iyo baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka iyo hoos u dhigidda colaadaha magaalada alfashir ee waqooyiga daarfuur sida laga soo xigtay afhayeenka arrimaha dibadda ee maraykanka bartamihii bishii abril maraykanka ayaa sheegay in wadahadalada nabadeed ee suudaan uu sacuudigu ku martigelinayo magaalada jidda saddexda toddobaad ee soo socda inkastoo aan weli la shaacin wakhtiga rasmiga ah iyo ajandaha wadahadalka ugu yaraan boqol iyo saddex iyo afartan qof ayaa ku dhintay labada toddobaad gudahood dagaal ka dhacay magaalada alfashir sida lagu sheegay tirada ay bixisay axaddii hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f tan iyo bishii abril sanadkii labadii kun saddex iyo labaatankii suudaan waxaa hareeyey dagaal u dhexeeya ciidamada uu hogaamiyo jenaraal cabdilfataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan deglo oo ah taliyaha ciidanka gargaarka deg deg ah ee r s f magaalada alfashir oo ku taalla waqooyiga daarfuur waa magaalada keliya ee gobolka galbeedka ah ee aan gacanta ugu jirin r s f ta waana xarun bini-aadantinimo oo muhiim u ah gobol qarka u saaran macaluul magaalada ayaa waxaa ka dhacay iska horimaadyo goosgoos ah tan iyo markii uu dagaal ku qarxay balse dagaal ba-an ayaa soo cusboonaaday tobankii bishani may madaxda qaramada midoobey ama xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku tilmaamay bog cusub oo naxdin leh oo colaadda suudaan ah isku dhacyada guud ayaa waxaa ku dhintay tobanaan kun oo qof oo ay ku jiraan ilaa iyo shan iyo toban kun oo qof oo ku dhintay hal magaalo oo galbeedka daarfuur ah sida ay sheegeen khubarada qaramada midoobey